wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo beri kulamo ka tirsan horyaalada iyo koobabka kalgedisan ee yurub laga ciyaaro koobka la yidhaahdo e f l cab ee dalka ingiriiska oo hadda loo yaqaano karabwa cab ayaa la dheeli doonaa kulamo markaasi xiise badan waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan kooxda a f c barlinmouth waxay la dheeli doontaa kooxda bernton and hove albion astonville iyo middlesbra ayaa sidoo kale wada dheeli doonaa branford iyo norwich city ayaa sidoo kale dheeli doonaa bristol city waxay la dheeli doontaa naadiga stock city vanlin leadis ayaa dheeli doona crystal palace waxay la dheeli doontaa naadiga hardsfield town leicester city iyo liverpool ayaa kulan xiise badan westham united iyo bolton wanvers ayaa dheeli doonaan waxaa sidoo kale dheeli doonaa naadiga wolverhampton waxay la dheeli doontaa naadiga bristol rovers reading iyo swan city ayaa wada ballansan tottenham waxay la dheeli doontaa naadiga barnsley dhegaystayaal waxay naga xasuusinaa in kulamadan ay yihiin wareeggii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore usii gudbi doonto iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan labiyo sagaashan kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka ingiriiska iyo wels sidoo kale waxaa dheeldheeli doonaa maanta kulamo kale oo iyana dalka sbain haddii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta valencia waxay la dheeli doontaa naadiga malaga barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga eber beri atletico bilbao iyo atletico madrid ayaa dheeli doonaa laganes iyo grona ayaa wada ballansan deportivo la corunya waxay la dheeli doontaa naadiga alabas real madrid iyo real batis ayaa sidoo kale dheeli doonaa sevilla iyo las balmas ayaa wada ballansan hal kulan ayaa dhacay maalintii shalay naadiga sbanyol waxay la dheelishay naadiga seltavigo waxayna kaga adkaatay laba gool iyo gool dhinaca iyo dalka talyaaniga haddii aynu jallecnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga bolonye inter ayaa kulan xiiso badan waana kulanka keliya maanta dhici doona britol ayaase kulamada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga benevento waxay la dheli doontaa roma ac milan sbal ayay la dheli doontaa atlana iyo croton ayaa dheli doonaa calyar iyo saswala ayaa sidoo kale wada ballansan kiva verona waxay usoo cdaali doontaa naadiga genoa halka zambadoria iyo halas verona ay wada isdari doonaan kulan kale oo xiiso badan wuxuu yahay naadiga yuventus geegadeeda waxay ku hortgelin doontaa naadiga fiorentina lazio waxay la ciyaari doontaa naadiga s s c napoli waana kulan kale oo ka mid a kulamada xiisaha badan ee britola dhici doona udinese waxay la dheli doontaa naadiga torino dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogta
ciyaaraha ayaa dhegeystanayay jamaal axmed cusmaan